mashruucan oo lankataraygalayaalka yareer ee lekadaha furay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle weliba ku faa'iidaysan doona shan kun todoboqol konton sagaal oo qoysas eh daafurka mashruuc iyo weliba ku qeybgalay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada hirshabelle xildhibaana qeybaha bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kala wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabelle mudan abdifatax xasan faarac oo kureen ku hadlana sheegay dadaaladii ay ka biiday wasaaradda mashruuca markii madaxweynaha uu socdaalkii nabadda ku marayay degmooyinka hirshabelle ee dhanka bariga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ugu jirtay ballanqaadka in in ka badan shan kun oo qoys oo dadka nugul ah oo hooyada iyo carruurta ah ee degmada jalalaqsi mashruucaas la soo gaarsiiyo madaxweyne waa ku faraxsannahay in muddo kooban gudaheed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mashruucii ay ku laheed markaa socdaalka maraysay inay fulisay oo maanta aada furayso degmada jallaqsana si rasmiya uga bilaabanayo maanta wixii ka bilowda mashruucan waxa uu socon doonaa muddo soddon iyo laba bilood ah waxaana ka faa'iidaysan doonaa qoysaskaas aan hore u sheegay waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka tari doonto dadka nugul ee ku nool degmada jallaqsi iyo deegaanada hoos yimaada waxaa kaloo ku faraxsannahay in wasaaradda ay karkarinayso mashaariic kale oo ay ugu horeeyaan arrimaha farsamada gacanta oo aan ka hirgeli doono magaalooyinka hirshabelle oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe xuseen oo si rasmi andaha furay mashruucana ku hadli muhiimadda mashruucan uu soo inlaya bulshada deegaanada hirshabelle mashruucan c s s b ga waa mashruuc faa'iido badan u leh ummadda ku nool hirshabelle gaar ahaana degmada jalalaq oo laga fuli doono haddii ilaahay raalli ka noqdo mudane wasiir adiga wafdigaagaba kusoo dhawaada dowladda hirshabelle gaar ahaan caasimadii ood joogteen xalay iyo shalay iyo maanta kusoo dhawaada aadaan ugu faraxsannahay inaad safar intaas aada usoo geshiin inaad ummaddan wax loo qabto daruufaha badan la daalaa dhacayay runta mashruucan xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay sanadii lasoo dhaafo saad ogtihiin dalkoodii waxaa baabiiyey fatahaado kusoo nonoqday oo ilaa saddex sano afar sano isdaba joogay sanadkaana haddana abaaro ayaa ka dhacay oo dadkii xareedda tacbo jiray iyo dadka xulaaleyda ahayba aada u saameeyey waa marka laba duruufood oo kala liidan ciddii beera tacbo jirtay ee ku dhaqneeday beeraha noloshooda ay ku tiirsaneedna waxaa aa saameeyey fatahaadihii ciddii xareedda tacbo jirtay iyo cidda xoolo dhaqaysana abaariyaa saameeyey runtu waa culeys iska daba yimiday ilaahay waxaan leha ummaddan ha ka qaado laakiin mashruucan hadda xilliguu kusoo aaday waa xilli baahi badan loo qabay waa ku mahadsan tihiin agaasinka iyo muxuu ahaay xilliga lagu soo aadiyana waa ka mahad celinaynaa annagana reer hirshabelle haddaana wax kastee la keeno waa soo dhawaynaynaa hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiin hadday tala tahay iyo hadday waxqaba tahayba waa soo dhawaynaynaa cid kastee wax keentana waa la fududay doonaa haddii ilahay taala